yoonis cutubka afraad laakiinse yoonis taas aad buu uga colol xumaaday wuuna xanaaqay kolkaasuu wuxuu baryey rabbiga oo ku yidhi rabbiyow waan ku baryayaaye sooqanu ma aha hadalkii aan idhi intaan weli dalkaygii joogay oo taas daraaddeed ayaan u degdegay si aan xagga tarshiish ugu cararo waayo waan ogaa inaad tahay ilaah nimco miidhan ah oo raxmadu ka buuxdo oo cadho u gaabiya oo naxariis badan iyo inaad sharka ka noqotid haddaba sidaa daraaddeed rabbiyow waan ku baryayaaye naftayda iga qaad waayo intii aan noolaan lahaa waxaa iiga roon inaan dhinto markaasaa rabbigu wuxuu ku yidhi war inaad xanaaqdid ma ku wanaagsan tahay markaasaa yuunis ka baxay magaaladii oo wuxuu fadhiistay magaalada dhankeedii bari oo halkaasuu waab ka dhistay markaasuu hadhkii hoos fadhiistay ilaa uu arko wax magaalada ku dhacaya kolkaasaa rabbigu wuxuu diyaariyey geed ubbo ah oo wuxuu ka dhigay inuu kor fuulo waabkii yoonis si uu hoos ugu noqdo oo uu uga samata bixiyo xaalkiisii xumaa sidaa daraaddeed yoonis aad iyo aad buu ugu farxay geedkii ubbada ahaa aawadiis laakiinse maalintii dambe markii waagii baryey ayaa ilaah diyaariyey dirxi oo isna geedkii ubbadda ahaa ayuu gooyey ilaa uu engegay oo kolkii qorraxdii soo baxday ayaa ilaah diyaariyey dabayl kulul oo bari ka timid qorraxdiina yoonis ayay madaxa kaga dhegtay ilaa uu itaal darnaaday oo isna wuxuu ku baryootamay inuu dhinto oo wuxuu yidhi intii aan noolaan lahaa waxaa iiga roon inaan dhinto markaasaa ilaah wuxuu yuunis ku yidhi war inaad geedkii ubadda ahaa u xanaaqdid ma ku wanaagsan tahay oo isna wuxuu yidhi haa oo inaan cadhoodo way ii wanaagsan tahay xataa ilaa dhimasho markaasaa rabbigu wuxuu ku yidhi waxaad u jixinjixday geedkii ubadda ahaa oo aadan u hawshoon oo aadan korinin oo habeen iska soo baxay oo habeen ku baaba'ay haddaba soo iima eka inaan u jixinjixo magaalada weyn oo nenewah taasoo ay gudaheeda ku jiraan dad ka badan boqol iyo labaatan kun oo qof oo aan kala garan karin gacantooda midig iyo gacantooda bidix iyo weliba xoolo badan